bsmi illaahi الرxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin slى اllah wslm clى nabiyina mxamadi wclى aalihi wsaxbihi ajmaciin ama bacdu qaala اlimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala baabun fii qatli اlasiiri sabraa baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii qatli اlasiiri maxbuuska dilistiisa xukunkaa caddayntiisiibuu u baab yahay sabran yacnii isagoo inta meel lagu xiro la toogto sidaas waa sabran ayb huwa an yumsaka min dawaati الruuxi shayءun xayan ayb waa in marka shay lagu qabto wax naf leh shay in lagu qabto isagoo nool ثuma yurmaa bishayءin xataa yamuut kadib marka lagu tuuro shay kale ilaa uu ka dhinto ayb marka sabran qofkii yacni waxaa weeyaan isagoo dagaalna laguma dilin waa la qabtay waa la dilay marka meel inta lagu xiray ayaa la dilay dayib taasuu marka u jeedaa arrintaa marka bannaanaanshadeeda iyo taasuu ka hadlayaa qaala alimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala xadaثana caliy bnu xusayn alraqiy qaala xadaثanii cabdullaahi bnu jacfar alraqiy qaala ahbaranii cubaydullaahi bnu camrin can zayd bni abi unaysata can camr bni murah can ibraahiima qaal araada daxaaku bnu qays daxaaku bnu qays baa wuxuu doonay an yastacmila masruuqan masruuq inuu caamil ka dhigo oo meel u dhiibo yacni shaqo iyo u dhiibo faqaala lahu cumaaratu bnu cuqba yani umaaratu bnu uba cumaaratu bnu cuqbata bni abi mucayq ayaa wuxuu ku yidhi atastacmilu rajulan nin miyaad shaqaalo ka dhigaysaa oo tale u dhiibaysaa min baqaa'iha qatalati cuhmaan dadkii cuhmaan dilay kuwii ka haray ka mid ah ayb masruuq nin wanaagsan oo akhyaara buu ahaa marka dad cuhmaan dilayna kuma jirin ayb markaa wuxuu yidhi faqaala lahu masruuqun masruuq baa marka wuxuu ku yidhi xadaanaa cabdullaahi bnu mascuud ayaa wuxuu noo sheegay wa kaana fii anfusinaa cabdullaahi bnu mascuud wuxuu ahaa innaga nafsadeenna dhexdeeda wuxuu ku ahaa mawhuuqa alxadiidi xadiidkiisa mid lagu kalsoon yahay anna nebiya sala allahu calayh waali wasalam nebiga lamaa araada markuu doonay qatla abiika aabbahaa dilkiisa cuqbatu bnu abi mucayd u ahay qaala waxa uu yidhi aabbahaa man lisibyati ilmaha yaryarka yaa maxaa u sugnaadayoo yaa dad u ah haddaad i disho qaala waxa uu yidhi marka nebiga annaar naar faqad radiitu laka waxaan kaaga raalli noqday anigana aan kugu raalli noqday ma radiya laka rasuulu llahi sal l slam waxay nebiga oo raalli kaaga noqdaan anna raalli kaaga noqday ayb ilmaha dabcan marka ninkan ayaa ku jiro marka meeshan marka annaar yaa laba laba tawjiih ayaa ku jirto calilqaari iyo sida uu tilmaamayo kan koowaad waxaa weeyaan annaar macnaa cibaara can idayaac ayb oo macnuhu waxay tahay man lisibyati markuu yidhi qaala annaar waa dayac maayaan adiga waa lagu dilayaa weyn ilmahaagana waa dayacmayaan saa lagugu dayn maayo ayb tawjiiha labaad waxaa weeyaan ina aljawaaba min alusluubi alxakiim ay laka naar adiga niyow cuqbo ah oo lagu dilaayo naar baa kuu sugnaatay ayb ihtama bisha'ni nafsika warniyow adiga taada ka faker ayb wamaa huyi'a laka min annaar iyo wixii naarta lagugu diyaariyey wadac canka amra sibyati ilmahan iska dhaaf adiga taada meel meel u tasho saa inay macnuhu ou yahay marka naar baad leedahay adiga isu tasho ilmahan iska dhaaf macnuhu inuu sidaa yahay labadaa macnaa la sheegay calilqaari marka diibi baana sheegay calilqaari marka waxa uu yidhi waladharu ana alawala huwa alwaj sida adharka kan wejka kan hore ayaa toosan macnaha hore ayb xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa jawaazu qatli alasiiri sabran ninka maxbuuskaa lasoo qabto in la dili karo oo inta la xiro seef ama waran iyo wixii lagu ama xabad markaa in la dili karo ayb imaamkuna inuu mukhayar u yahay inuu dilo inuu addoonsado inuu maxaabiis kale ku furto inuu iska sii daayo waxna aanu ka qaadin intaba waa leeyahay shalaanna ka soo hadalnay ayb xadiidkan marka wuxuu tusayaa tarjamada iyo asaga calaaqada ka dhexaysa waxaa weeyaan in qof la dilo maxbuusa waa bannaan tahay ayb cuqbatu bnu abi mucayd waa la soo qabtay isagoo noolaa lasoo qabtay dagaal laguma dilin dagaalka waa ku jiray laakiin waa la soo qabtay meel dhexe markii la marsiinayaa la dilay marka nin aad marka wuxuu ahaa doqon u ahaa gaalnimadiisa waxaa u weelisay doqonnimo kale haddana wax allaale wixii abujahaloo foolxuno inuu sameeyo ou rabo asaga ayaa marka loo diri jiray dadkaasaa marka dadka ugu liita ayb isaga marka waa ninkii marka nebiga mandheerta ka saaray dhabarkiisa korkiisa marka abujahal fakerka foosha xun oo keenaa kanna waa fuliyaa marka ayb aad baa marka u qaab darnaa marka nebigu waa dilay calayhi salaatu wasalaam ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii qatli اlasiiri maxbuuska dilkiisa binabli leeb lagu dilo gamuun in lagu tuuro lagu dilo qaala xadaanaa saciid bnu mansuur qaala xadaanaa cabdullaahi bnu wahbin qaala akhbaranii camru bnu اlxaariث can bukayr bni cabdillahi اlashaj can ibni ticlaa qaala hazownaa maca cabdiraxmaan bni khaalid bni اlwaliid ayaan la duulnay fautiya waxaa la keenay biarbacati aclaajin afar cilji ayaa lasoo qabtay cilji waxaa la yidhaha gaalka cajamiga ah waa gaalka cajamiga ahen carabka ahayn cilji baa la dhahaa ayb jamcigiisana marka culuuj ama aclaaj yaa lagu jamciyaa ayb marka gaal cajami ah baa lasoo qabtay buu ka wadaa min alcaduwi cadowga ka mid ah fa amara bihim wou amray ayb gaalo marka afar gaaraysa ay ahaayeen fa amara bihim wou amray faqutiluu waa la dilay sabran iyagoo markaa xirxiranaa la dilay ayb qaala abu daawuud qaala lanaa hayru saciidin waxa uu nagu yidhi can ibni wahbin fii hada alxadiid qaala binnabli sabran faqutiluu binnabli sabran yacnii saciidkan saciid ibnu mansuur hayrkii riwaayada yacnii dadka kale ay warinayaan can ibni wahbin binnabli ayaa ku jirtay fabalaga dalika abaa ayuub alansaariy arrintii abu ayuub ayaa la ayay gaartay ayb fabalaga dalika abaa ayuub arrinkaagaas ayaa abu ayuub gaaray faqaala waxau yidhi samictu rasuula اllahi sal ll slam nebigaan maqlay yanhaa isagoo reebaayo can qatli الsabri dadka iyagoo xirxiran in la dilo inta lasoo qabto xiran la dilo isagoo reebayaan maqlay buu yidhi fawaladii nafsii biyadihi macbuudka nafsadeyda gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranayaayo low kaanat dajaajatun digaag dooro hadday tahay maa sabartuhaa inta xirxira ma dileen fabalaga dalika cabdiraxmaan ibna khaalid ibni اlwaliid bay gaartay arrintaa inuu abu ayuub sidaa yidhi faactaqa wuxuu xoreeyey arbaca riqaabin afar addoon buu xoreeyey yanii arrintan darteed ayuu afar addoon kaga xoreeyey kafaarou ka dhigana waay macnuhu ayb xadiidka marka wuxuu leeyahay yanhaa can qatli الsabri nebigu wuxuu reebay qof inta la garbaduubo la xiroo kale la dilo ayuu reebay kii horena wuxuu tilmaamayay nebigu intuu qof soo qabtay isagoo xirxiran inuu dilay see loo jamcinaa midkan abu ayuub marka macnihiisu waxaa weeyaan xayawaanka iyo in inta la soo qabto yacni la xiro ayb oo la dilo marka kabdhow lagu sameeyo ayb siyaabahaas oo kale marka macnuhu uu yahay ibnu xajar wuxuu yidhi xadiidkan fatxiga abu daawuud baa wariyey bisanadin qawiy bisanadin qawiyin ayb waxaana laga wadaa laba macno un markaa in lagu macneeyo in la yidhaahdo macnihiisu waxaa weeyaan yanhaa can qatli sabri in laga wado bimacna almuhla dilka xun oo foosha xun ayuu nebigu reebay ama bani aadam ha ahaado ama xayawaan ha noqdo ama in macnihiisu uu yahay wixii markaa aan asiir ahaynoo xayawaan oo kale ama xoolo iyo in la yskaga kabdhowdo inta meel la suro lagu xiro oo marka lagu kabdhowdo ayb aahaarta gobolna waa ku soo aroortay sidaas oo kale macnahaas labada xadiid marka tacaarud kama dhexeeyo kan marka wuxuu ka hadlayaa si xun in loo dilo kii horena wuxuu ka hadlayaa si xun inaan loo dilin laakiin markii la qabto kabacdi in la dili karu sheega fa idaa qataltum fa axsinu اlqitla ibnu xajar fatxulbaariga juska sagaalaad saasuu ku sheegay ayb baabun ay haada kani baabun baab weeyaan fi lmanni gallad sheega yacnii ku galladaysiga cala alasiiri maxbuuska korkiisa lagu gallad falo bikayri fidaa'in furasho la'aan isagoo wax lacaga laga qaadin maxaabiis kale looga bedelanin in layska badaayaba orod iska tag la dhaho waa marka ikhtiyaaraadka imaamka u furnaa ikhtiyaar ka mida waay kanna qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa xamaadun qaala akhbaranaa haabit can anasin ana amaaniina rajulan siddeetan nin oo min ahli maka reer maka ah habaduu cala اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam nebiga ayay korkiisa ku soo hoobteen iyo wa asxaabihi asxaabtiisa ayay ku soo kor hoobteen min jibaali tanciim tanciim buuraheeday kasoo daa uga soo daadegeen cinda salaati اlfajri salaada subax agteed liyaqtuluuhum say u dilaan faأkhadahum rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebiga waa qabtay ayb silman iyagoo aan wax isagoo wax dagaala ku samaynin ayaa la qabtay nimankii la qabqabtay ayb salman laba sibaa loo dabdiyayo siinka in la kor dhigo iyo laamka salaman la yidhaahdo salmanna waa la dabdiyey yacni silman baan u jeedaa silman ayb macnuhuna marka waxaa weeyaan sulxan iyadoon dagaal la qaadin yaa la ayaa nimankii gacanta lagu dhigay oo si sulxi ama heshiis ah ayaa gacanta loogu dhigay macnuhu inuu sidaa yahay ayb laakiin salamanta yaa alimaamu nawowi wuxuu leeyahay bifatxi siini wallaami salamantaa fiican macnuhuna wuxuu noqonayaa waa isdhiibeen iyadoon wax dagaala la gelin bay isdhiibeen maxaabiistay saas ku noqdeen ila ninka haddii sulxi lala gala maxbuus ma aha ma ogtahay ayb faactaqahum rasuulu llahi sal ll slam nebigii waa iska xoreeyo waa iska daayey wax ma yeelin faanzla allahu caza wajal alla wuxuu soo dejiyey wahuwa aladii kafa aydiyahum cankum waaydiyakum canhum bibaطni makkata ilaahay waa midka waa kan celiyey gacmahooda idinka xaggiinna ka celiyey waaydiyakum idinka gacmihiinna celiyey canhum iyaga ka celiyey bibaطni makkata maka caloosheeda uga celiyey xadiidka marka isnaadkiisu waa saxiix macnaha uu tilmaamayana waxay tahay in maxbuuska layska sii dayi karo isagoo waxna laga qaadanin bedelasho iyo lacag midna aan laga qaadin ayb waana macnihii abu daawuud oo u tarjamtay qaala xadaanaa moxamed bnu yaxya bni faris wahuwa aduhliyu qaala xadaanaa cabdurazaaq huwa bnu hamaami asancaani qaala ahbaranaa macmarun can الzuhriyi can moxamed bni jubayr bni muطcim can abiihi ana اnabiya salى اllahu alayh ali wasalam nebiga qaala liusaaraa badrin bader maxaabiisteediibu wuxuu ku yidhi yani shanigooda uu ka yidhi low kaana mucimu bnu cadiyin mucimu bnu cadiy xayan hadduu ahaan lahaa mid nool uma kallamanii ou igala hadli lahaa fii haaulaa'i kuwan annatnaa ee qurunka ah kuwan qurunka ah hadduu igala hadli lahaa la adlaqtuhum waa usii day lahaa lahu isaga anu waxba anoon ka qaadani mucimu bnu cadiy marka waa jubayr ibnu mucim aabbihiis waay ayb jubayr ibnu mucim aabbihii waay abaalkan marka maxaa waxaan marka muxuu ku mutaystayna wuxuu ku mutaystay markii nebigu uu daa'if ka soo laabtay ee uu yimid meeshaan maka uu ku soo laabtay ayaa isaga ayaa magangelyo siiyey oo isagaa dadka ka celiyey magangelyo siiyey marka inuu maka ku soo galo isaga jiwaarkiisa xaaladaas adag baa marka uu wax ka taray ninkan marka mucim nebigu wax u taray calayh isalaatu wasalaam marka nebigana waa ugu abaalgudayaayo wuxuu leeyahay marka rasuulku caadadiisu waxay ahayd qofna ma abaaldhici jirin muslin iyo gaal waxu ahaadaba ayb haddii hadiyad ay u soo dhiibaan muluugta gaaladaa isagana waa u abaalgudi jira hadiyad buu u dhiibi jiray bal wuxuu yidhi ajiizu lwufuuda binaxwi maa kuntu ujiizuhum ayb waxyaabaha u ka dardaarmay ku jirtay ninkaa marka mudcim ibnu cadiy ee gacantaas igu leh hadduu noolaan lahaa maanta ee kuwan iska dhaaf oo idhihi lahaa ii sii daa aniga waa u dayn lahaa anigana ilaa maalinteedaa isagaba oo wax fiican sameeyey isagana waa usii dayn lahaa waxaa laga qaatay marka shayga nebigu uu hamiyey marka shay bannaan uu waayo nebigu wax macsiya ma haminayo meeshaasaa marka wajhu dalaalada halkaa w ayb xadiidka isnaadkiisu waa saxiix ayb annatna waa jamcu natin wahuwa almuntin wax qurmayo uraya ayb xadiidku marka wuxuu daliil u yahay jawaazu iطlaaqi اlasiiri walmani alayhi min hayri fidaa wاlmanu calayhi min hayri fidaa ayb maxbuuska in la sii daayo iyo walmanu calayhi baa yuu tusayaa xadiidka uu daliil u yahay in lagu gallad sheegto layska daayo faraha laga qaado baabun ay hada kani baabun baab weyaan fi lasiiri fii fidaa'i alasiiri maxbuuska yani furashadiisa bilmaali lagu furto in la sii daayo bedelka lacag la qaato marka iftidaa iyo istirqaaq inuu maal qaato inuu addoonsado in uu yacnii iska dhaafo waxba lacag aanu qaadano iska daayo inuu dilo intaba waa leeyahay maxaabiis uu ku beddesho khiyaar imaamka u furan wey amiirka imaamku marka midda maslaxada muslimiinta u roon ayuu mar walba eegaa isaga ee ikhtiyaar isaga tii uu isaga iska doono ma aha macnuhu asiirka marka in maal lagu furan karo qaala xadaanaa axmed bnu moxamed bni xambal qaala xadaanaa abu nuux qaala akhbaranaa cikrimat bnu cammaar qال xdثna سimakn الxنفiي qال xadaثnii بن cabاas qaal xadaثnii cmر بن الخطاaب qaala waxau yidhi lama kana yوmu badrin maalintii beder markay ahayd faأkhada yacni النabiya sal اه slm nebiga alfidaaءa furashada marku qaatay lacagta uu ka qaatay yanii maxaabiistii toddobaatanka gaaraysa lacag bay isku furteene markuu lacagtii ifidihii qaatay أnزل الlah caزa wajل alla wuxuu soo dejiyey ma kana lنabiyi an yakuna lahu أsrا nebi uma habboona oo uma aha an yakuuna lahu inay u ahaadaan oo agtiisu ay ahaadaan asraab maxaabiis xataa yudqina fi اlardi intuu dhulka kaga xarkajiyo yani ilaa uu dhulka dhiiggooda uga xarkajiyo inuu laayo yani waa awalu lislaam dabcan markaa ilaa qowlihi laga gaaro lamasakum fi ma akhadtum cadaabun cadiim lowlaa kitaabu min allahi sabaqa lamasakum fi ma akhadtum cadaabun cadiim ilaahay kitaab hormaray qadarka idinkugu hormaray inuusan tan idinku ciqaabin haddaynan jiri lahayn cadaabaa idinku dhici lahaa ayb ama in haniimada la idin xalaaleeyey la idin xalaaleynaya haddaanay hore kitaabka ugu qornayn waa cadaab baa idinku dhici lahaa weyn uma uxilla lahum alhanaa'im uma axalla lahum ilaahay wuxuu u xalaaleeyey alghanaa'ima hanaa'imtii baa loo xalaaleeyey marka qaala abu daawuud samictu axmed bna xambal yus'alu can ismi abi nuux abuu nuux magaciisa iyadoo la weydiinayaan arkay buu yidhi faqaala waxa uu yidhi eish tasnacuu bismihi magaciisa maxaad ku falaysaan buu yidhi ismuhu smun shaniic ismuhu magaciisa ismun shaniic magac foolxun waayu dhaaf buu yidhi marka waxa foolxa xunna in la sheeg sheega ma fiicno qaala abu daawuud abuu daawuud marka tamyiiz ahaan iyou sheegaya ismu abi nuux abuu nuux magaciisa quraad ayaa la yidhaha nacam wasaxiixu cabduraxmaan ibnu ghaswaan weeyaan marka ayb xadiidka marka wuxuu daliil u yahay in maal la qaadan karo inkastoo yacnii markaa taas looga eedeeyey haddana waa la xalaaleeyey ayb ayb aayadaha marka suuratu moxamed iyo tan iyo wax isdiidaya ma aha kulligood casharkii shalayaan ku sheegnay qال xdثna cبدالرحمن بن المبارك العyشhي qال xdثna سفyان بن xبيب qال xdثna شhuعبة عن أبiالcmbs أبوالcmbs الأكبر waay mid الأصغر layraan waa jira kan waa الأكبر وhuوa مqبuل yعnي إda tuuبca عن أبي الشhعثاء عن بن عabاsi أن النبي sl اه sلم نبiga jacaلa فidاء أهلi الجاahiليةi جاahiلyadii yعni gaaladii furashadoodii yowمa bedrin maalintii beder waxuu ka dhigay أربaمaئة أفaر بqل ayuu ka dhigay xadiidkan isnaadkiisu waa daciifo abulcambaskan baa ku jira mana la mutaabacaynin xadiidkan cabdulxaq ilishbiili waa ka aamusay isagoo tasxiixin ka wado laakiin ibnulqataan ilfasi bayaanu lwahmi waliihaam waa yacnii arrintaa waa ku tacqiibiyey inuu daciif yahay buuna tilmaamay sida saxiixana waxaa weeyaan lacagtii ay isku furteen waxay dhammayd afar kun afar boqol ma aynan ahayn ayb xadiid marka uu warinaayo cabdالرaزاq fي muصنفihi طbranina fi الكبيir can macmr can qataadة sanadku iبn cabaas uu gaarayo wuxuu yidhi faada النabiyu sal اه sلم biusara badrin fakana fidaaءu kuli waaxidi minhm arbacaةa آaلاaf mid kastaa afar kun ayuu isku furtay isnaad xasan ana weeyaan midkan marka kanaa xoog badan ayb kanaa marka xoog badanoo afar kun inay ahayd waxa laysku furtay qaala xadaanaa cabdullaahi bnu muxamedin innufayliyu kanna marka wuxuu aad u caddaynayaa in lacagba ay ahaayeen waxa laysku furtay qaala xadaanaa cabdullaahi bnu muxamedin innufayliyu qaala xadaanaa moxamed bnu salma can moxamed bni isxaaq huwa saaxibu اlmaqaazi can yaxya bni cabaadin can abiihi cabaad bni cabdillaahi bni zubayr can caaishata qaalat lama bacaa ahlu makata ree maka markay direen fii fidaa'i asraahum maxaabiistooda furashadeedii wixii ay ku furanayeen markay soo direen ayb buciat zaynabu bacaat zaynabu zaynab waxay dirtay fii fidaa'i abilcaas abulcaas oo ninkeeda ahaa furashadiisii bimaalin bay la soo dirtay ayb oo maal bay markaa markaa makay joogtaa zaynab dadkii bay waxay u soo dhiibtay markaa maal oo waxay tihi abulcaas ha lagu soo furto waa ninkeedii waxayna ahayd middaani qabla intaan la xarimin naagaha muslimaadkaa nin gaala inuu guursan karo nebiga gabadhiisa zaynab abulcaasaa qabay waa qabla intaynan soo degin taxriimka ayb taxriimka laa huna xillu lahum walaa hum yaxilluuna lahunna iyo waxay timid sulxulxudaybiya sanadii lixaad kadib ay timid marka wakhtigaanna sanadii labaadaa la joogaa markaas haisdhihin yacnii see iyadoo muslimada nin gaala uu ku qabaa markaa lamaba xariminba ayb sifo marka sharcigana waa ku qabaa dabcan maxaa yeeley jaahiliyadii waa yaqaaneen nikaaxa saxiixa iyagu waa aqoon jireen sida xadiidka aan soo marnay kitaabu nikaax kaana anikaaxu fi ljaahiliyati calaa arbacati anxaa waa nikaax saxiixa waa marka nikaaxooda walidaalika nebiga maba ku celinin xataa markii uu soo islaamay abulcaas ayb masaladaa iyadana waa soo marnay ayb marka wuxuu yidhi zaynab baa iyadana soo dirtay zaynab binti rasuulillaahi waaye fii fidaa'i abilcaas bimaalin bay soo dhiibtay wa bacaat fiihi waxay maalkaa ku soo dhex bixisay biqilaadatin kuul lahaa iyada ay lahayd oo kaanat cinda khadiijata khadiijo agteeda ahayd adkhalathaa bihaa ay ugu aroosisay calaa abilcaas hooyadeed khadiijo ayaa kuusha iska lahayd gabadheedii bay siisay markii la guursanayo oo abulcaas uu guursanayay qaalad waxay tidhi falammaa ra'aahaa markuu arkay rasuulu llahi sal ly slam nebiga markii uu arkay raqa lahaa waa u jilcay riqatan jileec shadiidatan aad u daran aad baa nebigu marka uu yacnii aad buu ugu danqaday ayb wa qaala waxa uu yidhi in ra'aytum haddaad aragtaan an tuطliquu lahaa inaad u sii daysaan asiirahaa maxbuuskeeda wa tarudduu calayhaa aadna u celisaan korkeeda ku celisaan alladii lahaa maalkeedii aad ku celisaan idinka waay waa yeeli kartaan markaa nebiga fasax buu ka qaadanaa sababtoo ah yacnii tasarufka kan oo kale ah keligii inuu iska sameeyo iyadoo weliba dee ay maxaabiista isagu uu sha'nigiisa leeyahay shanigiisa sha'nigooda oo hadduu doono kii uu doonana cafi kara kii uu doonana wax ka qaadi karo kii uu doonana uu dili karo ilaa amru lasraa ila alimaam imaamkaa marka iska lahaa ma og tahay haddana iyaga qalbigooda iyo khaadirkooda ayuu wanaajinaya iyagoon marka u idmin ma raba inuu iska sameeyo isagoo samayn karo ayna u bannaan tahay fa qaaluu waxay yidhahdeen nacam haah waa u daynaynaa marka ayb wa kaana rasuululahi sala allahu calayh waali wasalam nebiga wuxuu ahaa akhada calayhi inuu ka qaaday korkiisa ow amase wacadahu ou kula ballamay an yukhalliya inuu u sii daayo inuu banneeyo sabiila zaynab zaynab jidkeeda ilayhi isaga ay ku soo gaarayso war wuxuu yidhi marka ii soo daa marka zaynab ii soo dir muslimaddu waayo ha soo hijrootoo dadkan marka aniga yani ha ii timaado soo fasax qofka muslimka aaday u dhibi jireenoo hijrada xataa waa u diidi jireen ayb soo dir buu yidhi wabacaa rasuulu markaa taasuu kula ballamay iyo inuunan mar dambe dagaal la soo gelin cadow inuunan nebiga kusoo kaalmaynin wabacaa rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebiga wuxuu soo diray zayd bna xaarita zayd bnu xaarita ayuu diray warajulan min alansaar iyo nin ansaarta ka mid ah faqaala waxa uu yidhi kuna ahaada bibadni ya'jij meesha ya'jij dooxadaas caloosheeda taga togaas xataa tamura intay soo marto bikumaa labadiinna ay idin soo marto zaynabu zaynab fatasxabaahaa soo wada marka xataa ta'tiyaa bihaa intaad ka keentaan xadiidkan marka mas'alo kalena waa laga qaadanayaayo naagtu hadday dhul gaala ka soo hijroonayso oy diinteeda la soo cararayso biduuni maxram waa bannaantaha inay soosoo baxdo xadiidkan baa marka deliil u ah maxaa yeeley zaynab abulcaas markii uu soo diraayey isaga ma soo raacinoo waa soo fasaxay walidaalika markii ratigii markaa ratib uu soo siiyey soo kortay dhex markay maraysay ninkii habaar la dhihi jiray ibnul aswad fara yacnii ratigii ay saarnayd buu qunjiyey waa la dhacay way dhicisay xataa ayb markaasaa haddana marka ay sidaa ku soo baxday xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa marka in midda u baabaystay oo maal in asrada lagu furto iyo yacnii in naagtu ay biduuni maxram ardul kufaar ay ka soo bixi karto iyadoo diinteeda la fakanayso maxaa yeelay masla mafsadada ku jirto biduuni maxram inay soo tagto iyo mafsadada ku jirto inay gaalada ku baaqi noqoto middan baa weyn marka min baab waxaa weeyaan irtikaabu adna almafsadatayn labada mafsada midda yar in la koro waayo haddaan labadaba aan laga maarmi karin midda yar qaada waayo markamarkaa taa way bannaan tahay oo axaadiidta dhehaysa markaa naag maxram la-aan mayaanay bixin iyo kan waa laga soo reebaa middan oo kale qaala xadaanaa axmed bnu abi maryam marka abulcaas nebiga waa u fuliyey wixii uu yidhi o dhan ballanqaadyadii waa u fuliyey markii dambena waa soo islaamay nebigana waa ku ammaanay oo ninkaa wuxuu yidhi ballan buu ii galay ballantiina waa iiga soo baxay labadii ballanba waa uga soo baxay ayb qaala xadaanaa axmed bnu abi maryam qaala xadaanaa camii yacni saciid bn اlxakm qaala ahbarana اleyt can cuqayl huwa bnu khaalid alayli can ibni shihaabin qaal wadakara curwaة bnu الzubayr wuxuu sheegay ana marwaana wاlmiswara bna mahrama ahbaraahu curwa sidaa marka wuxuu sheegay marwaan iyo miswar yaa waxay u sheegeen ana rasuula اllahi sal ا l slama qaal nebigu inuu yidhi xiina jaa'ahu markay markay u yimaadeen wafdu hawaasin qolada hawaasin la yidhaha wafdigoodii markay u yimaadeen hawaasin waa nimankii dagaalkii xunayn uu ku dhacay ayb markay wafdigoodii u yimaadeen muslimiina ayagoo hoggaansanoo muslimiin ah oo islaamay fasa'aluuhu waxay su-aasheen an yarudda ilayhim amwaalahum maalkoodii inuu ku soo celiyo iyagoo muslimiinay u yimaadeen markaasi maal badanna wado ayaga waa laga qabtay dadkii naagihii ilmihii xoolihii kulli baa laga qaaday maxaa yeele iyagaa dagaalka saas u soo galay ilmo naago xoolo iyagoo aan cidna ka soo tegin ay dagaalka soo galeen waatii marka nebiga uu ninka diray sahanka ah uu yidhi maxaad soo aragtay markaasuu wuxuu yidhi waxaan soo arkay hawaasin can bakrati abiihi iyagoo yacnii lahum shaa'uhum wa nacamuhum waa arigoodii xoolahoodii kulli iyagoo ay daba socdaan naagihii ilmihii yani inay dagaalka yani dhabowka ah inaynan cararinay ugu talagaleen dagaal adagna marka waa ku sameeyeen asxaabta laakiin markii ayagana laga adkaaday kulli waxoodii o dhanaa gacanta waxba uma harin marka ayb iyagoo markaa way u yimaadeen iyagoo muslimiinay yimaadeen kuwii markaa wafdiga baa yimid nebiga u yimid salaad subax maruu tukaday fasa'aluuhu waxay su-aaleen an yarudda ilayhim inuu ku soo celiyo amwaalahum maalkoodii inuu u soo celiyo faqaala lahum rasuulu llahi sal l slam nebiga waxa uu yidhi macii man tarawna macii aniga waxaa ila jiro man tarawna dadkan aad u jeedaane tirada badan labaiyo toban kun meelahaasay ahayd wa axabu alxadiidi hadalkan loogu jacayl badan yahay ilaya ani agteydana asdaquhu weeyaan kan ugu run badan yani hadal markay noqotana anu runtan jecelahay fakhtaaruu doorta intan oddadaa hadda aniga yaa meeshan joogta waa ogtihiin fakhtaaruu doorta ima asabya wa ima almaal waxaad doorataan dadkii la idinka qafaale naagihii ilmihii iyo dadkii wa ima almaal ama maalka mid doorta xoolaha in la idiin celiyo ama dadka in la idiin celiyo ayb laysuma kiindaraayo yidhi faqaaluu waxay yidhaahdeen nakhtaaru sabyanaa dad iyo maal isku mid maahan dadkaan doorannay dheheen marfaqaama rasuulullahi sala allahu alayh waali wasalam nebiga waa istaagay faadnaa cala allahi ilaahay buu ammaanay uma qaala amaa bacdu markaa wuxuu yidhi intaa kadib faina ikhwaanakum walaalihiin haaulaa'i kuwan jaa'uu taa'ibiina iyagoo towbad keenay yimaadeen wa innii qad ra'aytu waxaan arkay an arudda ilayhim inaan u celiyo sabyahum dadkii laga qafaalay faman axabba minkum qofkii idinka idinka mida jeclaysta an yuطayiba dalika arrinkaa yacnii inuu yani uur sameeyo oo uu ku uur samaado falyafcal ha sameeyo waman axabba qofkii jeclaysto minkum idinka idinka mida an yakuuna inuu ahaado calaa xadihi dheeftii ku soo aaday inuu haysta ninkii rabana xataa nucdiyahu intaan ka siinno iyaahu isaga min awali maa yufiiu اllaahu yanii ninkii isaga rabo inuu waman axabba minkum qofkii jeclaysto idinka idinka mida an yakuuna calaa xadihi dheeftiisa korkeeda inuu ahaado ha iska ahaadaa ku jirta marka xataa nucdiyahu hana siiyo ataa kaa xataa nucdiyahu intaan ka siinno iyaahu isaga min awali maa shaykan ugu horreeya aan wax ka siinno yufiiu llaahu ilaahay uu noo soo celinayo na haniimaysiinayo calayna annaga korkaya uu ku soo celinaayo falyafcal ha yeela ninka yani wuxuu leeyahay ninkii qalbigiisa ku uursanna ha soo celiyo waxaa muuqata marka dadkii waa la qaybiyey markii la qaybiyo nebiga gacantiisii ay ka baxday kadibay nimankan yimaadeen markaasuu nebiga wuxuu leeyahay marka war ninkii ku uur samaanayana ha ii soo celiyo oo aan siiyo dadkan saasaan aniga ra'yiyeeyey ninkii maalkan xoogaa rabana ka qaadi yacni waa ka daynsanaynaa hadda ha i siiyo waa u celinayaa waxa haniimada ugu soo dhow ayaan wax ka siinaynaa ayb oon uga gudayaay i siiya buu yidhi faqaala annaasu dadkii waxay dhaheen qad dayabnaa daalika arrinkaa waanu u uur samaynay waa qalbigeenna yacni waa ku diib noqotay lahum iyaga waanu u uur samaynay inay qaataan yaa rasuul allah faqaala rasuulullahi sal ll ly slam nebigu waxa uu yidhi innaa annagu laa nadrii ma ogin man adina qofkii idmoo minkum idinka idinka mida min man kama naqaana lam ya'dan aan idmin ninka idmay kaan idmin kama naqaano dadku waa badan yihiin dad unbaa hadlay qof iska aamusan inuu jiraa laga yaabaa wixiisiina iska rabi lahaa farjicuu laabta xataa yarfaca ilaynaa curafaa'ukum iska noqda buu yidhi xataa yarfaca ilaynaa intay arrinkiinna noo soo kor yeelayaan xataa yarfaca ilaynaa intay noo soo kor yeelayaan xagga yaga curafaa'ukum odayaalkiinna amrakum arrinkiinna inaad ku uursantihiin in kale iyagaa garan karee odayaalkooda u diray marka odayaalkiibaa arrinkiinni warka keeni dooneen noqda buu yidhi farajaca annaasu dadkii way soo laabteen way laabteen dadkii fakallamahum curafaa'uhum fakallamahum nebiga yacnii ayb fakallamahum waxaa dadkii la hadlay curafaa'uhum odayaalkoodii fa akhbaruuhum waxay u sheegeen annahum qad dayabuu inay qalbigooda u wanaajiyeen wa adinuu nebigana ay u idmeen ayb marka waa loo celiyey nimankaa waxooda halkan marka marka waxaa laga qaadanayaa marka haniimada ma waxaa lagu milkiyaa qaybta la qaybiyo mase soo haniimaysigaa lagu milkiyaa oo masale marka fuqahadu isku khilaafeen gadaalna uu ka keenkeeni doono ayb xadiidkan hadda daahirkiisa waxaa muuqanayso in haniimada lagu milkiyo qayb marka la qaybiyo nin walbaa wixiisa loo qaybiyo markaas ayuu haniimada isaga leeyahay maalka waa ka nebiga marka uu dhahaayo qalbigiinna ii wanaajiyo oo isiiya iyaga uu su-aalanayo waxay leeyihiin haddii qabla alqisma ay ahaa lahayd faalamru ilayhi bacdi ahlilcilmi baa saas dhahaya imaamu shaafici laakiin isaga wuxuu leeyahay maya haniimada waxaa lagu milkiyaa haniimo ahaantaba ama ha la qaybiyo ama yaa la qaybinin marba haddii haniimada la keeno laysku soo aruuriyo dagaalka laga soo qaado bis waayo waa la milkiyey ninkan marka saami buu leeyahay amarada ku jirta maxay tahay marka masaladan fiqhi ahaan amaro waxaa ku jirta ninkii dagaalamay haniimadii markii lasoo ururiyey ee aan weli la qaybinin hadduu dhinto qaybka uu helaa mmalni dadkiisii dhaxal ma u qaadanayaan mase uma qaadanayaan masaladanay markaa ku xihan tahay haddii la yidhaha haniimada waxaa la milkiyaa qabla alqisma waa la milkiyaayo waxaa lagu milkiyaa in wax la haniimaystay bimujarad daalika wax lagu milkiyaa haddii la dhaho ninkaas ilmihiisa waa dhexlaaya haniimada waxbay ka leeyihiin ninkaa dhintay haddii qowlka kale la qabtee la yidhaha bacda alqisma ayaa la milkiyaa ninka marka farihiisa lagu shubo kabacdi unba waxaan milkin karaa bis waayo ninkan maadaama iyadoon weli la qaybinin kan ou dhintay dadkiisii waxba ka yeelan maayaan dhaxal ma u soo istaagayan masaladaa marka amaradaa baa ku jirta xadiidkan waxaa laga qaadanaa dadku inay odayaal ay yeeshaan oo marka odayaalka lagala xaaltamo xaaja danahooda iyo warkooda iyo ayb bukhaarina waa u keenay baabun fi lcurafaa ayb baab oo kitaab alaxkaam dhexdiisa ayb qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil wahuwa abu salamata tabudakiyu qaala xadaanaa xamaadu can muxamed bni isxaaq can camri bni shucaybin can abiihi can jaddihi fii hadihi اlqisa qaala faqaala rasuulu llahi sala اllahu alayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi rudduu calayhim u celiya ku celiya korkooda nisaa'ahum naagahooda iyo abnaa'ahum iyo ilmahooda faman masaka bishayin faman qofkii masaka ceshto bishayin shay qofkii ceshto min hada alfayi maalkan ah yanii ninkii maalkan inuu ceshto raboodo ayb yacnii isagu aan qalbigiisa u wanaajinayninoo maalkiisa rabo yacnii hana siiyo hadda faina lahufaina lahu wuxuu leeyahay bihi isaga yacni maalkan uu bixinayo yacni sababtiisa calayna annaga dushayada wuxuu ku leeyahay sita faraa'ida lix qadar buu ku leeyahay korkeenna min awali shay-in buu ka leeyahay shayga ugu horreeyo yufii'uhu llaahu calayna alla uu noo soo celinayo yacnii wuxuu leeyahay hal neef haddaan ka qaadno yani hal qof waxaan uga bedelanaynaa lix qof oo haniimada soo socota aan ka sii doonno alimaam ibnu اlqayim wuxuu leeyay xadiidkan waxaa laga qaadanayaa in xoolaha haddii laysku xoolaha inay ajnaas ribowiya inaynan ahayn yanii lo-da geela iyo inaynan ahayn jinsi ribowi ah inuusan ahayn jinsi ribowi maaha muxuu ka wadaa waa la kala badsan karaa hal neef booskiisa laba waa uga bedelo kartaa qof ribana ma aha xadiidkaani marka daliil uga dhigaaya oo nebiga wuxuu leeyahay qof addoona booskiisa lixan ku bedelayaa buu leeyahay xoolaha iyana waa isku mid iyo addoommada ayb zaadulmacaadka marka waxyaabaha laga faa'iidaysanayuu ku daray alimaam ibnu اlqayim waana mas'ale marka culummadu isku haayaan ayb uma danaa waar soo dhowaaday yacni nabiya sal l slam nebiguu u jeedaaye min baciirin buu u dhowaaday rati ayb faakhada wabaratan faakhada wuxuu qaaday nebiga sal l slama wabaratan qidca iyuyani wuxuu qaaday dhogor min sanaamihi kurskiisa uu ka qaaday uma qaala wuxuu yidhi ya ayuhannaas dadow inahu laysa lii aniga iima sugnaanin min hada alfayi faygaani shay-un waxba iguma sugnaanin walaa haada intanna igagama sugnaanin ayb intanna igagama sugnaanin wa rafaca isbacayhi labadiisa farood buu kor u qaaday ila alkhumusa mooyaane aniga waxaan xoolahan wax igaga sugnaado ma laha ilaa khumuska maahani waalkhumusu khumuskana marduudun calaykum idinkaa la idiin celiyey korkiinna yaa lagu soo celiyey ayb faaddu alkhiyaaa waalmikhyada ee faadduu guta bixiya keena alkhiyaaa dunta wax lagu tolo iyo walmikhyada iyo cirbadda wax lagu tolo labada yacni wax yar iyo wax weynba la bixiya faqaama rajulu ninbaa istaagoo fii yadihi gacantiisa kubbatun ay ku jirtay yacnii qidca oo min shacarin tin ah faqaala waxauu yidhi akhadtu haadihi tan baan qaaday liuslixa bihaa saan ugu hagaajisto oon ugu samaysto bardacatan kabad oo lee anay ii sugnaatay bardacada wadaadada soomaalida shalmaday dhahaan shalmad kolley anu ma garanayo shalmadda waxay ka wadaan laakiin macnaha kelmadda un waxay tahay bardaca waxaa loo jeedaa wuxuu leeyahay shay kabadda laga hoos mariyo dameerka ama faraska marka yacni la saaraya kabadda raakibka int intaanu fuulin kabad baa la saaraa kabadda hoosteedaa la dhigaa marka dhogor iyo waxyaabahaas waay marka si yacnii kabadda aysan toos u qabanin isaga ayb bardacatan lii saan ugu hagaagsaday faqaala rasuulu lahi sal slm nebigu waxauu yidhi amaa maa kaana lii waxa aniga ii sugnaado iyo welibani cabdilmuطalib ay leeyihiin fahuwa laka adaa iskaleh ayb faqaala waxauu yidhi amaa id balagta haddaad gaartay ma araa waxaan arkaya falaa araba lii fiiha wax dana igagama sugna wax dana kamalihi wanabadahaa waana iska tuuray ayb marka xadiidkan wuxuu daliil u yahay haniimada yani wax yar iyo wax weyn qaybta dambe yani waxay daliil u tahay haniimada wax yar iyo wax weynba in la keeno nebiga marka wuxuu leey an waxba kuma lihi haniimada intaa khumus un baan ku leeyahay khumuskana idinka un baan idinku soo celiyaa ee dun wax la eg iyo wax cirbad la eg guta oo keena meeshan keena haniimada keena nin baa marka wuxuu yidhi intan baan aniga soo qaaday un gaar u qaatay waxaan rabaa inaan ku hagaajisto faraskeyga kabaddiisa inaan ku hagaajiyo markaasuu nebiga wuxuu yidhi waxaan aniga leeyahay iyo wixii bani cabdilmuطalib leeyihin waa ku ogolay waa ku seena laakiin waxaan dadka o dhanaa iska leh anuma xaggeen kaaga keeni karaa seen kugu fasaxaw ayb markaasuu yidhi haddaad meeshaasba gaarsiisay yidhi wax dana kamalihi qaado ayb maalka marka dadweynaha iyo maalka guud iyo aaduu khatar u yahay dadka marka dhahaya maal dowla dhid male waa layska xadi karaa iyo maalka dowladdaa ugu xun kan qof leeyahay kan dowladda kan dowladdaa daran kan maxaa yeeley sidaan hadda nebiga sheegayaba waa yaa meeqa qofaa helena ayb amaa maalka laakiin qofku uu leeyahay keligiis inta u tagto waa ka xalaal dalbi kartaa waa u celi kartaa laakiin maal dowlo ka warran marna in allaale inta dowlanimo u socotana akarkooda ama kulligood waxay u socdaan wax kale maa maalkaasay u qaada lahaayeenbaabun ay maxaalushaahidka marka qaybta hore waa un marka qisadana marka waa noo soo hor marka baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan filimaami imaamka yuqiimu nagaanayo cinda aduhuuri adkaashada agteeda kolkuu cadowgiisa ka adkaado cinda duhuuri adkaanshada cala alcaduwi laga adkaado yanii agteeda bicarsatihim sabadooda yanii meesha bannaankooda inuu ku nagaado qoladaa marka yanii bannaankooda inuu ku nagaado joogo ayb si awooddiisa oo u tuso ayb hadday jiraan wax iyaga ka haro is-aruursadaana marka si uu u qaabilo u dhammaystiro ayb muhiimadda marka taas waay qaala xadaanaa moxamed bnu اlmuhanى qaala xadaanaa mucaadi bnu mucaadin ayb xaa ma udhiga marka meeshaas xaaw xadaanaa haaruun bnu cabdillaahi wahuwa alxamaal qaala xadaanaa rawxun qaala xadaanaa saciidu can qataada can anas can abi طalxata qaala kaana rasuulu اllahi sal ly slam nebigu wuxuu ahaa idaa qalaba calaa qowmin qola hadduu ka adkaado u ka raayo aqaama waa nagaanayay bilcarsati sabadooda alaaan buu ku nagaanayay saddex maalmood qaala bnu lmuhanaa idaa qalaba qowman qola hadduu ka adkaado axabba wuxuu jeclaysanaya an yuqiima bicarsatihim sabadooda ama yanii meesha bannaankooda inuu ku nagaado alaaan saddex ayb alcarsatu asaaxatu waay waa barxadda iyo meesha markaa ibnu اljawsi waxa uu yidhi inamaa kaana yuqiimu sidaa wuxuu u yeelayay liyudhira si uu u muujiyo taأhiira اlhalabati adkaashada saamaynteeda si uu u muujiyo ayb wa tanfiida اlaxkaam axkaamta fulinteedana inuu muujiyo wa qilaة اlاxtifaal ayb iyo dadkan yani isu soo aruursigooda iyo yaraantiisa inuu muujiyo waxba inaynan ahayn fakaأnnahu yaquul waaba isagoo dhahayo man kaana fiihi quwaة awood qofkay ku sugantaho minkum idinka idinka mida falyarjic ilayna hanugu soo laabto waa kaas saasay ka dhigan tahay marka taasoo kale waa fiican tahay marka ayb khuyalaaga yani cinda alxarbi waa fiican yahay qaala abu qaala abu daawuud kaana yaxya bnu saciid ayb xadiidkan marka isnaadkiisu waa saxiix qaala abu daawuud waxau yidhi kaana yaxya bnu saciidin yacunu fii hada اlxadiid yacanu yacunu labadaba waa la dhahaa waa ku timaadaa ayb sida qiyaaskuna waxaa weeyaan yacanu dacana yacanu lana xalqiya alcayn liannahu xalqiyu اlcayn waa facala oo cayntu xarfu xalqi uu yahay wuxuu ku imaadaa marka facala yafcalu ayb acana yacanu acana yacununa waa ku yimid fii hada alxadiidi yani xadiidkan baa marka uu duri jiray si kalena waa loo kala bedelaa yadcunu iyo yadcanu ayb waxyaabo kalena marka waa ku kala sheegaan liannahu maxaa yeele waxa uu yidhi laysa min qadiimi xadiidi saciidin sababta waxaa weeyaan buu yidhi laysa ma ahan xadiidkan min qadiimi xadiidi saciidin saciid axaadiidtiisii hore ma ka mid ahayn liannahu maxaa yeele tagayara waa doorsoomay sanata hamsin waarbaciin afartan iyo yacni shanti walam yukhrij hada alxadiida ilaa biakhara xadiidkanna ma soo bixinin ilaa mar dambe unbuu soo bixiyey ayuu leeyahay saciidkanna saciid bnu abi caruuba ayuu u jeedaa ayb qaala abu daawuud yuqaalu waxaa la yidhaha ina wakiican wakiic xamala canhu fii tagayurihi wakiic bnu ljaraax wuxuu ka qaaday saciid wuxuu wax ka wariyey markuu isku dardarmay ka bacdi ayb laakiin xadiidkan marka waxaa weeyaan isnaadkiisu waa saxiix ayb ayb wasamaacu rawxin min saciid bni abi caruuba qabla ikhtilaaqihi weeyaan intaan isku darmin bou rawx bnu cubaada raggii ka wariyey waay samaaciisu waa qadiim marka hadalkan waxba ma dhibaayo bukhaarina waa soo saaray can dariiqi rawx bni cubaada yaa xadiidka marka uu soo saaray marka xadiidku waa saxiix baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi tafriiqi kala geyn bayna sabyi la kala geeyo maxaabiista dadka marka la qabto maxaabiistaa in la kala geeyo dadka isdhalay baa laga wadaa dadka isdhalay in la kala geeyo laba nooc waay dadka isdhalay dad waaweyn inay yihiin hadday dad waaweyn yihiin waa la kala geey karaa qaangaar hadday yihiin ilmo iyo qofkii dhalay hadday yihiinna ma bannaana in la kala geeya nin unbaa laysku seenayo say isula joogaan ayb qال xdثna cثman بن أbي شhيبة qال xdثna إسحاaq بن maنsوr وhuوa السلuuliي qال xdثna cبدالسلام بن xرب عن يزيد بن cبدالرحمن عن الxكم وهuو بن cتyبة الkindي عن maymuن بن أbي شhبيب عن عaليi أنhu فرقa wuxuu kala geeyey byna jاaryة وwaladha adoon iyo cunugeedii buu kala geeyey fanahaahu النبiي sl اه sلم nebiga waa ka reebay can dalika arinkaa warada اlbayca beecaasna waa celiyey nebiga beeca waa la fasakhay hal nin in laga wada gato wa ee aan mid cunugana qof laga gedin naagtana aan qof kale laga gedin ma bannaana taas qaala abu daawuud maymuun lam yudrik caliyan cali ma soo gaarin qutila biاljamaajim waqcat اljamaajim baa la dilay waqcat اljamaajim waxay ahayd xajaaj iyo waxay dhex martay ashcaf ayb wاljamaajimuna sanata alaain waamaaniina siddeetan iyo saddexdii bay ahayd laakiin waa mumkin inuu ka maqlay hadduu siddeetan iyo saddexdii dhintay calina ou dhintay sanadku markuu afartan ahaabuu dhintay maxaa u dhexeeya iyaga dhanba marka afartan iyo iyo saddex sano afartan iyo saddex sano waa uga dhex maqli karaa diidaya male walidaalika marka xadiidkan inqiaacaasa abu daawuud uu ku cileeyey sida musanifka uu tilmaamay ayb daara qutni iyo bayhaqiyana waa soo saareen min ariiqi yaziid bn cabdiraxmaan oo isnaadkan asaaniid kale fara badanna xadiidkan waa ku yimid ayb ayb qaala abu daawuud wاlxaratu waqcat اlxarana sanata alaain wasiiina ahayd lixdan iyo saddexdii wa qutila bnu zubayr sanata alaain wasabciin toddobaatan iyo saddexdii baa ibnu zubayrna la dilay ayb waa iska istidraad waxyaabahan o dhan tilmaamaayb muxuu yidhi xadiidkan dambe kan yah hahy marka waa inqidaacu maahan yani cillama ku noqon karo waa inqidaac muxtamal ah laakiin itisaalkuna waa muxtamal maxaa yeelay laba afartan iyo saddex sano labadooda dhimasho haddii u kala dhexaysay waa noolaan karaa ninkan markuu isagoo yar inuu ka maqlayaa dhici karta labaatan jir ah oo uu gaaray marka lixdan sano korna inuu u dhaafo waa suurtagal maxaa diidaya marka taana waa dhici kartaa isagoo labaatan jira hadduu ka maqlay bacdahuna uu noolaa afartan sano ama konton sano wuu noolaan karaa ka bacdi baabu ruksati fi lmudrikiina yufaraqu baynahum baabu bayaani ruksati ruksadii caddaynteediibuu u baab yahay fi lmudrikiina kuwa qaangaarka la kala geeyo fi lmudrikiina kuwa qaangaarka yufaraqu baynahum la kala geynayo dadka qaangaarada la kala geynayo inay taa bannaan tahay iyada waxay ahayd ilmo iyo qofkii dhalay taa ma la ogola laakiin hadday qaangaar yihiin ilmuhu waa la kala diri karaa qaala xadaanaa haaruun bnu cabdillaahi qaala xadaanaa haashim bnu اlqaasim qaala xadaanaa cikrimatu qaala xadaanii iyaasu bnu salma qaala xadaanii abi qaala kharajnaa maca abi bakrin baan la baxnay wa ammarahu calaynaa rasuulu اlahi sal slam nebigaana amiir nooga dhigay abu bakr fakazawnaa waxaanu ku duulnay fazaarata bani fazaara fashanannaa waxaanu ku shubnay alkaarata weerarkan ku shubnay oo aad baan u weerarnay uma nadartu waan arkay buu yidhi ilaa cunuqin jamaaco oo min annaasi dadka ka mid ah fiihi duriyatu waannisaa'u ilmo iyo naago ay ku dhex jiraan jamaaco waxaan arkay bani fasaare ka mid oo nimo ilmo iyo naago ay ku jiraan fa ramaytu bisahmin leeb ayaan markaa ku tuuray ayb fawaqaca baynahum dhexdoodu ku dhacay iyaga iyo wa bayna aljabali buurta inta u dhexayso marka inuu ku bajiyo ayuu rabeen leeb buu tuuray marka iyaga iyo buurta inta u dhexaysuu ku dhacay fa qaamuu way istaageen marka fa ji'tu waa la idin haayaabay is yihaahdeen waa istaageen fa ji'tu bihim waxaan ula imid oon u keenay ilaa abi bakrin abi bakr baan u keenay fiihim waxaa ku jirta imra'atun haweeney min fasaara qoladaa ka dhalatay calayhaa waxaa korkeeda ahaa qishcun yacnii gabal ayb hawbun min jildin maro yacnii yar oo harag ah qishcun maro oo min adamin harag ka samaysan ayaa korkeeda ahaa ayb macahaa bintun gabar baa ayaa maceeda ahayd oo la socotay lahaa iyada ay lahayd min axsani اlcarab carabkuwa ugu quruxda badan ah ayb fanafalanii abu bakrin abu bakar waa iigu abaalgudayo yacnii waa isiiyey ibnatahaa gabadheedii buu isiiyey abu bakar oo addoon igaga dhigay marka maxalushaahidka halkan waayo waa la kala geeyey marka abu bakar wuxuu kala geeyey gabadhii iyo hooyadeed qaangaar ee dabcan gabadha marka ayb faqadimtu lmadiinata madiinaan soo galay marka oon la soo galay falaqiyanii rasuulu llahi sal slam nebigaa ila kulmay faqaala lii wuxuu igu yidhi yaa salamatu salamow salamatulakwac hab liya almar'ata hab lii ii hibee almar'ata haweenayda marka nebigu wax kaloo rabay inuu ku sameeyo sida aan xadiidka ka arki doonno nacam faqultu waxaan idhi buu yidhi wallaahi baan ku dhaartay laqad acjabatnii way cajabisay yuu yidhi rasuulka ilaahayo wamaa kashaftu lahaa hawban marana kama faydin buu yidhi nacam fasakata nebigu waa aamusay xataa idaa kaana min alhadi berritoo kale markay ahayd laqiyanii waa ila kulmay waxaa ila kulmay rasuulu llahi sal ll ly slam fi suuqi suuqii buu igula kulmay faqaala wuxuu yidhi yaa salamatu salama hab lii almar'ata haweenaydii ii hibey lilaahi abuuka yacnii abuuka aabbahaa lilaahi ilaahay buu khaalisan khaalis u yahay ay abuuka lilaahi khaalisanay ka dhigan tahay aabbahaa ilaahay buu u barax tiran yahay mar hadduu adigiiba ku dhalay macnaha saasay saasu ka wadaan aabbahaa hadduu adiga ku dhalay allow buu u barax tiran yahay ayb bacdi ahlilcilmina waxay yidhaahdeen dhaar camal waayadan waxaa fiicanse in la yidhaha maya waxaa weeyaan marka tan macnahan horaa fiican oo fii maqaami tacajub marka la joogay carabtu waxay dhahaan lilaahi abuuka nam nin fiican baa tahay yani aabbaha addowba adiga ku dhalay yani lilaahi daruhuyoo kale la mid tahay faqultu waxaan idhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahay wallaahi baan ku dhaartay maa kashaftu lahaa hawban mara kama aanan faydin wahiya laka adaana iska leh waa ku siiyey rasuulka ilaahay ayb marka waxaa laga qaadanaya haniimada haddii la qaybiyo kadib qofkeeda iska leh haddii laga qaato marka candiibi nafsin unbaa nebiga uga qaada jiray ma yani wax kasi kale loogama qaadayo fabacaa bihaa ilaa ahli makata reer makou u diray marka nebiga gabadhii reer makou u diray inay gaalo ahayd marka daliil meesha ay u tahay haddaysan gaalo ahaa lahayn oo muslimad ay ahaa lahayd mau diri lahayn qoladaas dayle qof muslima gaalo looma diraayo ogta addoon loogama dhigay lama siinayo fa bacaa bihaa ilaa ahli makata maadaama gaalo ay ahayd reer maka u diray wa fii aydiihim reer maka gacmahooda waxaa ku jiray asraa maxaabiis fafadaahum nebiga waa ku furtay maxaabiista bitilka almar'ati haweenaydaasuu ku furtay marka haweentii marka waa diray qoladaasuu siiyey maxaabiis badan buu kusoo bedeshay marka iyaga iyaga yacnii tan beddelkeeda maxaabiis uu ku qaatay waxay deliil u tahay marka in la kala beddelan karo maxaabiista ayb taasaa marka xadiidkana uu tusaya ayb macnihii loo tarjamtayna waa tusayaa markii iyadai hooyadeed la kala geeyey dabcan qisada nebiga waa soo gaaraysaa nebigiina ma diidin oo ma dhihin sidan qalad waayo maxaa yaa kala geeyey ma dhihin farow ka qaaday taqriirka rasuulka marka deliil wuxuu u yahay hadday qaangaar yihiin labada in la kala geey karo haddaaynan qaangaar ahayn inaan la kala gey karin fiir marka abu daawud laba baab ayuu ku kala keenay mas'alada fiqigiisa baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi lmaali maalka yusiibuhu lcaduwu cadowga uu helaayo asiibayo min almuslimiina muslimiinta uu ka asiibayo ka qaadayo uma yudrikuhu ou helaya markaa saaxibuhu qofkii iska lahaa fi lhaniimati haniimada dhexdeeda uu ku dhex arkaayo baabkan waxaa weeyaan marka gaaladii baa muslimiintii wax ka qaateen maal bay ka qaadeen muslimiintii baa gaaladaasay weerareen maalkii la soo haniimaystayaa waxaa ku dhex jira ninkii muslimkaa maalka laga qaaday xoolahaas marka ma haniimaday gelaayaan mase nin iyo xoolihiis aragtiyaa ka dhexayso horta xoolihiisu soo qaadana wixii ka dambeeya haniimada noqonaya baabka saasuu ka rabaa abu daawuud nacam ayb masaladana marka asalkeeda culummadu waa isku khilaafeen imaamu shaafici iyo jamaaca min alculamaa waxay yidhaahdeen ahlulxarbigu sideedaba wax ay milkin karaan oo qalabo ku milkin karaan ma jirto gaal xarbiya wuxuu milkin karaa ma jirtaba oo yacnii qof muslima uu ka milkin karo macnaheedu marka muxuu ka wadaana awalba biliiliqow ku haystay gaalkan ninkan muslimka xoolihiisa haddii la soo celiyo milki gaal laga qaaday ma ahaba xoolo oo isagu lahaa laga qaaday ma aha haddaysan ahayn marka maxay noqonayaan ninkan baa milkigii oo awal mulkigii yacnii ninkan muslimkee awal shaygan ou lahaabaa weli taagan oo baaqi ah gaalku gardarro unbuu iskaga haystay waa iska qaadanaa marka haniimadana kuma jirto ama ha la qaybiyo ama yaan la qaybinin imaamu shaafici qabla alqisma wa bacda alqisma ninkan unbaa iskale horta xoolihiisa naam madhabulimaam shaafici sidaas waayo xadiidyadaan waana yuu deliishanayaan ayb cali iyo zuhri iyo camr bnu dinaar iyo xasanulbasri iyo ayagu waxay yidhaahdeen laa yuraddu aslan loo celin maayo ninkaas maalkan haniimo maadaama lagu soo qaado haniimaday ka mid tahay ma uma u noqonayo qofka iyago cali iyo zuhri iyo camr bnu dinaar saasay ku tageen cumar iyo sulaymaan bnu abi rabiica iyo caطaa iyo leyf iyo maalik iyo imaam axmed iyana iyo fii aakhariina riwaayo xasanulbasri laga wariyena sidan soo socota waaye ibnu abizinaadna wuxuu wariyey can abiihi can اlfuqahaaءi sabca wuxuu ka wariyey tafsiil oo annahu in wajadahu saaxibuhu qabla اlqismati fahuwa axaqu bihi haniimadaa labo in la qaybiyey inaan la qaybinin qabla alqisma hadduu maalkiisa arko dhab buu soo leeyahay fahuwa axaqu bihi wain wajadahu bacda alqismati haniimadii markii lakala qaybqaybiyey oo yanii dadkii inta la fiiriyey qayba loo kala la qaybiyey ka bacdina laa ya'huduhu ilaa bilqismati qayb inuu u hela maahane si kale kuma qaadan karo ayay dhaheen xanafiyada iyagu waxbay kale maalig wuxuu leeyahay maba ku noqon karaba isaga ninkan in loo celiye maba ahanafiyada iyaguna waxay leeyihiin waxay kala qaadayaan marka waay kale tafsiil kale iyaguna gelinayaanoo aad markaa ayb addoonka addoonka iyo waxay kala reebayaan wax kale addoon qofkan ka dhuuntay hadduu ahaa lasoo qabtay addoonku qabla alqisma wa bacda alqisma waa yanii qabla alqisma addoonkiis waa la baxayay leeyihiin ayb amaa wixii addoon ka soo haro in lagu celiya ma ahag maaligay la qabaantay ayb sidaasaa marka uu leeyahay ayb waxaan ujeedaa qabla alqisma iyo bacda alqisma ay u kala qaybinayaan wixii aan addoon ahayn wixii addoon ana isaga waa waxay leeyihin waa qaadana ma waqtigay doonta ahaato ayb aduu marka aqwaashaas baa masaladaa ku jirta ayb qaala xadaanaa saalix bnu suhayl ayb qaala xadaanaa yaxyaa yacni ibna abi zaa'ida can cubaydillaahi can naafic can ibni cumara ana hulaaman addoon libni cumara ibni cumar u sugnaa abaqa waa dhuuntay ila alcaduwi cadowga u dhuuntay xaggiisa fadahara calayhi lmuslimuuna muslimiintii baa ka qaalib noqdeen cadowgii faraddahu rasuulu llahi sal slm nebiga waa celiyey addoonkii ila bni cumar buu u celiyey walam yuqsam lamana qaybinin ayb addoonkaa qayb qaybta lama gelinin ibni cumar baa loo soo celiyey xadiidkan marka wuxuu daliil u yahay marka madhabulimaami shaafici ayb qabla alqisma iyo bacda alqisma inkastoo uusan kala saarsaaraynin laakiin qaacidada asalka uu ka duulay imaamu shaafici yaa iyadana meesha ku jirto ninkan xoolahan awal ninkaana iska laha milkigiisu ay ahayd gaalkaanna gardarow ku qaatay awalba milki gaal ma geli karaan xoolo muslim marka hadday soo noqdaan mulkigii horaa baaqi a marka asalkuna waa maxay alaslu yanii yanii ashyaadu inay yani ay ku baaqi noqonayso calaa maa kaana ayb alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaan ayb qaacidadaas marka imaamu shaafici ku saleeyey ayb qaala abu daawuud waqaala hayruhu raddahu calayhi khaalid bnu اlwaliid baa u soo celiyey qiso kale waa tanna qaala xadaanaa moxamed bnu sulaymaan alambaariyi wاlxasanu bnu caliyin almacnaa ay almacnaa waaxidu qaala xadaanaa bnu numayr can cubayd illaahi can naaficin can ibni cumara qaal dahaba farasun lahu faras ibnu cumar ou lahaa baa tegey faakhadaha alcaduwu cadowgii baa qaatay fadahara calayhim اlmuslimuuna muslimiintii baa cadowgii ka adkaadeen farudda calayhi waa lagu soo celiyey ibni cumar fii zamani rasuulillahi sal l slm waqtigii nebiga wa abaqa cabdun addoon baa dhuuntay lahu ibni cumar ou lahaa falaxiqa biardi ruum ruum ayuu haleelay aaday fadahara calayhim almuslimuuna muslimiintii baa ka adkaadeen gaaladaas faraddahu calayhi khaalid bnu اlwaliid khaalid bnu اlwaliid baa u soo celiyey bacda الnabiy sal l slam nebiga kadib laba dhacdoo kala duwan waa marka ibni cumar ku dhacday ayb axaadiidtan marka macaanidaa u baabaystay buu leeyahay ayb baabun fii cabiidi اlmushrikiina baabkaanaan ku darayna baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii cabiidi اlmushrikiina mushrikiinta addoommahooda yalxaquuna soo haleelayaan bilmuslimiina muslimiinta fayuslimuuna markaa ay soo islaamayaan mas'alo kale waa tan tii hadda cagsigeeda ah gaalada addoommadooda iyagoo muslimiina hadday intay soo ordaan ay ka soo dhuuntaan muslimiinta u yimaadaan ay soo islaamaan ma loo celinaa ma loo celinayo hadiga nebiga saasuu ahaa ayb maxaa yeele ninkan hadduu islaamay daahirkiisa gaal in loo celiyo diintooba ka fidnaynayaa ma loo celinayo qaala xadaanaa cabdulcaزiiz bnu yaxya alxaraaniyu qaala xadaanii muxamedu yacni bna salmة can moxamed bni isxaaq can abana bni صaalixin can mansuur bni اlmuctamir can ribci bni xiraashin can caliy bni abi aalibin qaal kharaja cubdaanun addoommo ayaa baxay ilaa rasuuli illahi sal l slama nebiga xaggiisay u soo baxeen yacnii yowma alxudaybiyati qabla asulxi heshiiska ka hor fakataba ilayhi mawaaliihim dadkii iska lahaabaa u soo qoreen nebiga faqaaluu waxay yidhaahdeen yaa muxamedu muxamedo wallaahi baan ku dhaaranee maa kharajuu ilayka kuuma soo bixin adiga xaggaaga ragbatan fii diinika jacayl ay diinkaaga jecel yihiin wainamaa kharajuu way soo baxeen haraban ka cararid ay ka cararayaan min ariqi addoonnimada darteedii u soo baxeen faqaala naasun dad baa marka waxay yidhahdeen sadaquu yaa rasuul allah rasuulka ilaahay kuwan run bay sheegayaan ruddahum ilayhim iskaga celi faqadiba rasuululahi sal l slam nebiga waa xanaaqay wa qaala waxa uu yidhi maa uraakum idiin arki maayo idiin malayn maayo tantahuuna inaad ka reebtoonaanaysaan yaa macshara qurayshin qurayshay yacnii inaad casabiyad ka haraysaan anuu u malayn maayo xataa yabcad allaahu calaykum intuu alla korkiinna ku soo bixiyo man yadribu riqaabakum luqumihiinna kuwa garaaco calaa haada yacnii calaa haadihi alcasabiya casabiyadan yacnii qof luqumihiinna ku garaaco intuu idinkaga soo baxayo inaad ka tegaysaan u malayn maayo calaa haada ay calaa haada atacasub waabaa nebiga waa diiday an yarudahum inuu celiyo wa qaala waxa uu yidhi hum cutaqaa'u اllahi caza wajal dad ilaahay yani kuwa uu xoreeyey xadiidkan marka sanadkiisa dacfi baa ku jira moxamed bin isxaaq baa warinaaye waqad cancana waana mudelis ayb laakiin xadiidka xaakim baa saxiix yeelay dahabina waa ka aamusay aahaar axaadiid kaleoo fara badanna waa soo aroorto macnahan oo kale oo saciid ibnu mansuur wuxuu wariyey bisanadihi can ibni cabbaas rasuulka calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi kaana yuctiqu alcabiida addoommaha waa xorayn jiray idaa jaa'uu qabla mawaaliihim xugunka addoonku hadduu gaalada xaggeeda ka yimaado laba xugunuu lahaa hadduu addoonka soo hormaro oo ninkii iska lahaayo weli gaala addoonku intuu soo hormaro soo muslimo ma la celi jirin addoonka haddii sayidka uu soo muslimo sayidkiisu yimaado addoonkiina gadaal ka yimaado addoonnimadaa lagu celin jira marka hadduu addoonku soo muslimo sayidkiisii hore waa loo celi jiray addoonnimo baaqi ku ahaana marka ibnulqayim saadulmacaadka saasuu leeyahay waa laba xugun haddii sayidka uu soo islaamo uu yimaado oo kadib addoonku ka daba yimaado addoonnimo ma ka baxaayo marka qofka addoonnimadii markaa waa loo celina islaamnimadiisu waa islaamnimo ay u tahay laakiin addoonnimada weli waa ku baaqi haddii laakiin addoonku soo hormaro sayidka gadaal ka yimaado oo addoonkan islaamnimo uu ku soo hormaro waa xoroobay bis waa mid loo celinayo saasuu ahaa marka hadyigiisa xadiidkan isagana waxaa ku jira xajaaj ibnu ardaah waana mudelis waqad cancana laakiin waa iska baayaan aahaar xadiid waxaa kaloo jira iyadana reer haqiif wafdu haqiif nebiga waxay ka codsadeen abu bakra nufayc ibnulxaari in loosoinuu soo celiyo addoonba u ahaa xoole isagoo raacayo ayuu xoolihii iyuu la soo dhuuntay isagiina waa ka soo cararay nebigu u soo galay islaamkaaga waa aqbalaayuu yidhi laakiin xoolaha ma yeelayo xoolahan aniga ma yeelayo ayb meeshaad rabta geey ayb axaadii aahaartaas oo dhan marka waxay tilmaamayan macnahaanu inaan la celinaynay keenayn ayb aahaar marka imaam axmed sidoo kale isaguna wuxuu wariyey can abi bakra nebigu inuu diiday abu bakra inuu reer faqiif u celiyo oo waxa uu yidhi huwa aliiqu اllaahi uma aliiqu rasuulihi sal l slam saasuu yidhi ayb xukunkana marka saas waa ibnulmundirna wuxuu yidhi hada qowlu kulli man yuxfadu canhu min ahli اlcilmi addoonka haddii uu soo ordo uu soo islaamo inaan gaalada loo celinaynin waa qowlka qofka dadka aan naqaano cilmi laga xifdiyey qowlka ay qabaanoo dhan waayo ayb xadiidkan marka wuxuu tusayaa macnahaas ayb haddii marka addoonkii in loo celiyo la diiday ku aan addoonba ahaynba muslin oo in yani loo celiyo loo gacangeliyo gaaladii marka iyada min baabi owlaha wa aadii khatar u tahay qof muslima nin cadow u aho raadsanayo inuu shar kasta marka la beegsanayo in loo dhiibo la siiyo hoo la yidhaah wax bannaan ma aha ayb dad baa marka waxay leeyihin ikraah iyo mukrahiinaan nahay iyo waxaasay sheegaan mukrahiin ma noqonayo adaad yani haddaad adiga ka cabsanayso arligaas kale iska aadda laakiin adiga gacantaada ha ku dhiibin qof gaala ha u dhiibin ayb midda kale ikraahu ma galaa dilka ninkan dil haddii lagu yidhaaho ma lagu yacnii ma ile gaal u dhiib waa bimathaabati dil oo kale wa gaalku waa dila marka ma la dhihi karaa marka in la yidhaahdo dadkaygana yaan badbaadinaa ama naftaydaan badbaadsanaa kan ha iska dhinta asaga muslimka ah may taas ikraah ma galan maxaa yeele hadday naf go-ayso taada iyo tiisu ma kala fiicna muslimiina isla tihiin marka ma la yeelaya taas ma bannaana amaa sulxu اlxudaybiya ibnulmundir wuxuu yidhaahdaa juska kow iyo tobnaad owsadka ixtimaalaad fara badan buu keenaan waxyii nebiga ilaahay u waxyooday si gaara u waxyooday waa la sheegay qaar marka waxay leeyihiin marka nebigu wuxuu u dhiibi jiray buu leeyahay dadka soo fakado aabbayaalkood iyo u celi jiray ayb qofka iyo aabbihiisna calaaqa oo naxariisa ka dhexaysa laakiin gaal wuxuu u yahay aan jirinoo diin un ku daba ordaayo haddaad yacni marka aad farta u gelisid meel laga keena ma naqaano ayb wabillahi towfiiq sal alla sala ala nabiyina mxamedin wala ali